barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha julaay waa labiyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjan
qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelannay wiil dhallinyaro ah oo araggala oo ku nool gobolka owdal wiilkan waxa uu leeyahay rug ganacsi oo uu isagu iibiyo shaqada wallaahi waxaan bilaabay labadii kun iyo sagaalkii roodhi baan ka bilaabay wax yaroo roodhiya toban roodhiya waan ka soo gudbay haddana waxaan iibinaya wax kasta xabxab saytuun waan soo gudbay waxa weeyaan haddana waxaan ka soo gaadhay sariflan dhisarifta sariflan ka shaqeeyey sidoo kale waxaan idiin haynaa boon xirsi boodiye gaab oo sharxaya fanka cusub iyo dhallinyarada isaga oo barbardhig ku samaynaya fankii hore fankii waxaa maray horta sidee u dhacday xabadiba sidee u dhacday bahalkaala la arag annagu waanigii qaaxa joognin bahalkuna wuu kala miirma
dhinaca heesahana ah barnaamijka kama marna xusuus baan kalgacalkii ku xafiday dhankaygo caashaqu iskayga weli waa weli waa
ambamaan ambamaan ambamaan xawaaline xidhiirhkeennii caashaqe qalbi kugu kugu codkaas macaane yurub kenya iyo cabdifataax goordho ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan oo xubinta ciyaaro ka mid tahay barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida xalay waxaa si rasmi ah loo caleema saaray donald trump inuu noqdo murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga u matelaya doorashada madaxtinimada maraykanka ee dhici doonta bisha noofembar ee sannadkan wuxuuna hadalkii uu ka jeediyey goobta caleemasaarka uu ku sheegay inuu yahay qof runta sheega isaga oo sheegay in haddii uu kursiga ku guulaysto uu dalka midayn doono kuna dhiqi doono sharciga iyo kala dambaynta arrimaha uu dhaleeceeyey waxaa ka mid ahaa qorshaha la dagaalanka kooxda isis iyo ururada kale ee argagixisada ee halista ku haya gudaha dalkan maraykanka iyo guud ahaan caalamkaba trump ayaa ku baaqay in wax in wax badan laga bedelo heshiisyada ganacsi ee dowladdiisu la gasho wadamada caalamka
baaritaanka duulimaadkii diyaaradda maleysiya airlines ee lambarkeedu ahaa m h taasoo barteeda la waayey muddo ka badan laba sano ka hor ayaa soo gabagaboomaysa wasiirada socdaalka ee dalalka maleeshiya australia iyo shiinaha ayaa isla gartay baadigoobka ay saddexda wadan ka wadaan badda indian oceanka ay ku raadinayaan diyaaradda la hakin doono kadib marka gebi ahaanba goobta uu hadda baaritaanka ka socda lasoo caddeeyo go-aanka waxaa jimcahan lagaga dhawaaqay maleeshiya kadib kulan ay yeesheen saddexda wasiir
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan caashay waayaha adduunku iska kala duwan yahay farxaan daahir cabdi waa wiil aragla oo ganacsada haye waxaan la yaabana goor dhoweyd hadalkiisii qayb yaro ka mid ahayd lacagtan xataa sarrifi jiruu yiri marka madaxayga waxa markiiba kusoo dhacday talow lacagta siduu ku kala garan jiray doolarka iyo midda halka ah iyo midda boqolka ah dee wuxuu doolar wuxuu isku bedeli jiray doolar bir iyo somaliland shilling inta buu isku bedeli jiray waa gartay oo mararka qaarra farankaa soo raaci jiray haye laakiin lacagta boqolkii dollar isagana wuxuu ka koobay min hal dollar ilaa boqol dollar malaha waxaan umalaynaya dadka qaar baa waxay sameeyaan si waxyaabaha qaar u kala gartaan carruurtoo kale way yaro ursadaan may taabashada wuxuu yidhi Taabashada taabashadaan ku garan jira.
lacagta ku kala bartay haye wakhti unbay igu qaadatay inaan kala barto haye laakiin wuxuu yidhi taabashada marka qofku boqol dollar i dhiibo marku shan dollar i dhiibo saa markaan u taabto ayaan kala garanaya waa gartay marka muxuu muxuu ku cabiray marna marna talow khasaara ma ku dhacday Waa oo ku intuu dhacday.
boqolkii iyo isku gara waayay wuxuu sheegay inta wakhti kasta saddexda bilood ee ugu horreysay oo la qabsanayo ha mararka qaar in dhib- inay wax badan la kulmaan oo khasaaro badan ku oo dhacday khasaaro la kulmaan haye wax ka mid a meherad ganacsi dukaan buu leeyahay tusaale imkuu leeyahy haye dukaankiisa alaabaa taalla waxaad oranaysaa isagoo halkan taagan waxaad ii soo qabataa shaambo halkaasuu kasoo qaban uu kuu dhiibiya oo weliba lacagtiisa waa shaambiblayaad intaa.
leedahay ha waxaad oranaysaa me baastadii dhaadheereed ma hayse ha halkanay taallaa wuu soo qabanaya halkanuu kuu keenaya marka ma dhirarku ku garanaya mise magac ahaan uu ku garan karaa dee magac ahaan buu ku garanayaa waxaa intaa kasii daran lacagta qaybtood electronic buu ku iibiya hay tusaale ahaan mobile money waxaan la yidhaha zaadka oo kale ama sahalka oo mobeelka kale laysugu shubay lacagta laisugu jubo shubo ayaa dabeedna usoo diraysaa lacagtaadii inuu shan doolar kaa helay iyo inuu laba doolar kaa helay intiba welibana waad u imanaysa kastaanaysa kaadhkana iigu shub waa sheeko xiise le ismaaciilo bal dhegeystayaasha aan usoo gudbino sheekadaasi wiilkaasi dhallinyarada ah ee ku nool een, gobolka owdal Ee, goorma ayaad bilowday ganacsigan adigoo ah wiil arag la oo aan indhaha dee waxba ka arkanin dhala goormaad bilowday inaad ganacsata noqoto shaqada wallaahi waxaan bilaabay ee, labadii kun iyo sagaalkii roodhi baan ka bilaabay waxayro roodhiyo toban roodhiya waan ka soo gudbay haddana waxaan iibinaya wax kasta xabxab saytuun waan soo gudbay waxa weeyaan haddana waxaan ka soo gaadhay sariflan dhisarifta sariflan ka shaqeeyey waan ka soo gudbay haddana dukaan baan dhigtay aada weyn baan dhigtay haddana dukaankii waa iga baaba'ay haddana haddana waxaan kusoo dib ugu soo yar noqday inaan shaqadii haddana dukaankii weyna markuu iga baaba'ay aan shaqadii dib u soo yar aas-aaso sharaab yar iyo waxbaan meherad yaroo daaqada ku dhex iibina
shaqada ganacsiga ee aad qabato maxay tahay
Een, wallaahi shaq- shaqada hortaan qabto waxa weeyaan hadda imika shaqada gacantaan ku hayo waa shaqo een, dukaan yar oo aduu camal meherad sharaab lagu iibinayo kale laakiin shaqooyinka nooc kasta oo qaban karaba waan isku dayay inaan qabto hadda laakiin waxaan gacanta ku hayo waa shaqada camalka sharaab yar meel lagu iibinayo kale dukaan inta badan dadka aan waxba arag ee araggala kuma dhiiradaan inay ganacsi iyo shaqooyin noocaasa qabtaan adiga ayaa kugu dhiirigeliyey shaqooyinka noocaasa ee aad qabanayso ee dhinaca ganacsiga ee aad soo martay amase imigabaad ku guda jirto wallaahi nololiyan cid alliya cid igu dhiirgelisay cid alliya cid igu dhiirigelisay ma jirte mar kasta waxaan niyada ka jecelahay inaan keligay isku filnaado oon nolosha isku filaasho ka gaadho sidaa imikana aan wado shaqada eh, wax- waan wadaa un weli hadda laakiin toos shaqadii aan doonayay umaan gaadhin oo waxa weeye kol way iga baaba'aysaa maadaama oo dhaqaalaha aan ku- shaqada ku bilaabayo ayaa iska yar mar kasta kol way iga baaba'aysaa kolna way koraysaa kolna way baaba'aysaa sababtoo shaqada bar- lacagta aan shaqada ku bilaabayo ayaa aad u yar mar kasta oo kolna way baaba'aysaa kolna way laakiin inaan isku filaado ayaan aad u jecelahay
waxaad sheegtay inaad mar sarrifla soo martay oo aad lacagta dadka u kala sarrifi jirtay marna aad een, iibin jirtay khudaarta iyo waxyaabaha beeraha ka soo go'a sideed ku kala garanaysa in yacni boqol doolar lagu dhiibay in konton doolar lagu dhiibay in boqol bir lagu dhiibay in shan boqol oo somalilan lagu dhiibay ama shan kun oo somalilan lagu dhiibay
hal sana ayaan ka shaqaynayay lacagtaa sariflaha ee- ee sarifkaasi kolley labadii bilood ilaa horta kolleyba shaqo kastoon qabanayo saddexda bilood ugu horreeyuunbay igu weji odkaataa marka horeyse aan la qabsanayuun kolley saddexdii bilood ugu- shaqo kastoon qabanay saddexdii bilood ee ugu horreysay way iska yar adadkeyd laakiin sidde sagaalkii bilood oo kale oo dhan lacagtan noocay doonta may ahaato waan bartay aad baan sarifkeyga u barto gacantaabaan ku bartay walow imikaan ilaawooba kasoo dhex baxbaxay dee shaqadii ay dhowr sanno igu dambeysay oo waxaad ku kala garanaysay markaad gacanta ku qabataad garanaysay lacagtu nooca ay tahay lacagtaa markaan gacanta ku qabto ayaan gacanta ku garanaya oo cadadkeygana garanaysay ayay inta ay tahayba wakhtigan aad dukaanka weyn aad haysatay ee aan dukaanku kaa baabi'in sideed iyagana laftooda u macaamilaysa imika waxaa lagu kala iibsadaa een, lacagtan la yidhaahdo saadka ama lacagta elektroniga ee telefoon qofku kaaga iibsanayo taas oo kale sideed ku garan jirtay sideed baaqiga ugu celin jirtay wallaahi lacagtaa saadka iyada ee, kolley teknolojiyadda waa si fiican baa loo sameeyey iyada way degjisanto markii qofku la- lacag saada ii diro waan brogaraamkeyga waan fahmayay oo waxay leedahay brogaraamo badan bay iska leedahay oo lagu fahmi karo saadka aad baan u fahmay
Ileen lacagtii ma arkaysid lagu soo diray inuu qofku hal doolar kuu soo diray inuu toban doolar kuu soo diray ama lacag somalilan kuu soo diray maadaama ileen adigu aanad arkayn sideed ku kala garanaysaa horta saad sa- saad saadka caadigeed ee d- ee dollarka wuxuu leeyahay horey baa laga sameeyey isagoo wuxuu leeyahay mar kale qof lacagta kuu soo diro saddex eer baad ku dhufanaysaa waad dhegaysanaysaa lacagta intii laguu soo diray intii ku biirtay hadhaagaagii horena waad ogeyd waad markaa inta ku biirtay waad ogaanaysaa Ee, qofku shan dollar baan ku diri leeyahay shan iyo labaatan dollar hore kugu jira soddon dollar bay noqonaysaa saabaad ku ogaanaysaa taa laakiin marka diritaanka ay noqoto sida ay dadku isticmaalaan ee xidig laba eer siirooga ayaad ku isticmaalaya oo weliba aan aad ilbiriqsi gudaheed aan ku diraya lacagta oon ku yaqaano dukaanka aad sharaabkeed iibinaysay iyo dadka macaamilka kula lahaa si wax kaaga iibsanayeen maadaama ay dee kuu arkayaan nin indhala oo aan waxba arkayn siday kuula macaamilayeen siday wax kaaga iibsanayeen qaar ku xadayo tuugo ood la kulmi jirtay ma jireen bal waxyaabaha ugu adagaad la kulantay nooga war horta walahi markii shaqada aan ku cusbaa mooye ee shaqadooyinka yara khudaarta iyo alaabaha yareerna ka shaqaynayo oo dee mis cidladaa intaan dhiga khudaarta aan dul fadhiisanayo dee wix dee maadaama ma arkay laleeya wixii dee markaasi dadku ay barteen yar xadxadaan laakiin wix xiid dambe oo dadku markii dambe way la qabsadeen qaarkood wayba iga shekeeyaan xoranayaanba jim baa wax u sheega nin indhalo oo waxba arkayn oo shaqaysanaya waxay odhanayaan jim baa wax u sheega way ka baqayaan qaarkood waxay leeyihiin may waa la nagu qabsan kan waxba dadku iyagii baa naftooda isla walaacaya nin indhalo oo malaayiin shaqo kale intaa qof oo marfashka taagan kala horaya oo keligii indhala haddana waxay dadku isleeyihiin nin kastaba waxbuu ka fikirayaa dadkuna ma rumaysnaba qaarkood inaan indhalaha ilaa imikadan aynan rumaysnayn boorama aan dhex socdo keligii aan caasimadda saa u dhex socdo ee hargeysa tegayo qaarka odhanayaan maba indhala kaneemeey waa wax kalaa wada bay ka oranayaan hadda waa ilaahay nimcadiisa
kaasi wuxuu ahaa farxaan daahir cabdi waa wiil araggala oo ganacsada sidaad maqlayseen intaasoo howlood uu sheegay ayuu qabtaa ismaaciil waxaa laga yaaba dad badan ismaaciil oo de kaa indho waaweyn yaa in markay dhegeystaan wiilkan dhallinyarada ah sida uu sheegay yidhahdaan wax kalaa wadee ma indhalaa ninkani aad iyo aad weli marka arkaan dee caqliga iyo cilmiga iyo garashaduu la yimi oo weliba uu ku shaqaysanayo wariyaha v o a magaalada bowrama haashim sheekh cumar good ayaa wareysanayay halkaad kala socoteen waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysi alna yeelanay boon xirsi wuxuuna qaybtan kaga hadlayaa fanka cusub iyo dhallinyarada isaga oo isbarbardhig ku samaynaya xilliyadii uu fankas- fanka soo galay iyo waqtigii iyo sidii wakhtigu ahaa barkhad maxamuud kaariye ayaa waraysiga la yeeshay bonow ee intaasoo dhan ruwaayada samaysay heesa samaysay gabayadii suugaantii haa waa een, sida adigu sideedaba waxaan idhi halkaasaad madax ha odhan waxaasaad mudan ha odhan macnii waxa weeyaan qadarka rabbi baad ku soconaysaa haaye ileen ma hubtidoo gaf weeye midigta bidix ha u mutuhin xaaraan weeyaan malude mid kale waxaan uga socdaa cunahan waxaan kuu marayn nagaabi haddaad istiri miyaanad calaf meesha dhigan inaad la qaysay iyo in kalaba uu kaa degayo miyaanad calaf meesha dhigan nin guur waxay tahay murtidu adduunyadu waa masraxe siduu kugu soo marshaba ilaahay mahadu celi waaye aan soo soo ku soo dhowaaday gabagabada waaye ee, markii dambe waa tii dalku in badan isbedelay fanku waxaa la yidhahdaa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha burburay ee, wakhtigii fankii aad soo gaadhay iyo fanka maanta jooga maxaad ku cabir leed kanaa wanaagsan Ya.
kanaa wanaagsan sababtoo ah waa la isdhiibay ha muracsanin baa layi ka iyagu wuxuu ahaa bahal eh, de- eh, culimo milibant oo waad u fadhiyeysa markaasaad midhaha midhaha mar baa lagaa eegay aad markaasaad leedahay hebelow ayaad doo- ayaad doonanaysa Een, codka mar baa ahayd xaggaa iyo miyuusiga mar bay ahayd inta intaasoo dhammi kolba waxbay ka- ayay ayay kala rogrogaysa arkad baa waa naga daa beedkaa war beedkaa bedel ku noqo ku noqo meelo fahanti imika waa jaala xalaal macataaka fataatirta ma ciyaari jirtay haa
waa ku kaciyo
wax la raadinayaa ma jira waa dhowr waa kuwa uga ku xelayaan yararkani meelay gaari ilaahay waa dunida ha gaadhay inoo daayo inamada inoo daayo Haay, kowd marka deefanku maanta wanaagsan yahay aas soo tarahe sababtoo ah waa ku kiciwoon waa ku kaciyo albaaba ka xidhmi maayo
waa garatay way eh, markii dambe waa tii dalka lagu soo noqday eh, waa tii eh, inta badan hargeyso lagu naanayso hooyada fanka iyo suugaanta soomaalidu Ah.
Eh, tiyaatarkii waa kii dumay halkee fankii markaa maray fankii wuxuu maray horta sidee u dhacday xabadiba sidee u dhacday bahalkaa lama arag annagu anigii qaaxa joognay bahalkuna wuu kala miirmay kun sagaal boqol iyo lixdankii markii xornimada la qaadanayay waxaa igu maqaalaa kooxdii wakhtigaa dhisnayd ee walaalaha hargeysa wakhtiga adigu halkaad joogto maanuhu de maba jirin
jiritaan maynan waad- waad- waad garanaysaa waa garanayuune maynan maynan tixraaco fankun baad jecleed marka fanku ma jeclaa qof kastaa markuu bilaabayo mihnad uu isagu gaar u leeyahay haa ciid baa gacan qabata waa dhab oon xusuustiisa ka guurin haa qofkaad odhanayso fanka uu kaaga soo horreeyo macallin buu kugu ahaa kumuu ahaa intaad xasuusato anigu nin aliyaala nin macallin nin ahaa ma jirto saare axmed baa macallimada ahayd run baan kuu sheegaya ma intii dambe inaan ragga midhahooda wanaagsan iyo ninka dee waxagaagsan inaan ku tiirsado ninaan isleeyahay wuu soo gacan qabtay saare xamed jaamac bay ahayd qofkii ku soo gacan qabta aniga saare axmed jaaladan soo gacan qabtay Een, gabagabadaan nimaadno haye isa soo dhiib way Ee, boon xirsi intaasuu soo jiray ha markay nolosha dib ugu noqonno ee, imse caruuru dhalay halkuu imika ku dhaqan yahay Een, horta een, laba hablood oo dib u noqday sidooda u dhintay iyo laba inan ayaan dhalay labadii inanna marka afartaa caruura weyaan intii ilaahay kuu qadaray intina u socotay allahuna har- imika hargeysaad ku noosha haa waxaad ka tirsantahay waaxda fanka iyo dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska somalilan mhm.
Eem, intii muddooyinka dambe dalka la joogay waxaad curisay ama gabay ha noqdo ama hees ha noqdo wa- wadciga jira ha noqoto ama wax kuu gaara ma jira maanu maya waan waan isku dumay inkastoon ii sheegtay oon ogahay boon iyo goormaad dhalatay inay kala xanaaqaan haddana ha- isuma soo dhawaadaan wey waxa weeyaan waa kala haa
way Een, haddana waxaad ii sheegtay inaad xilsaamid ahayd ood eh, yacni g- caqli lahayd oo shaqaysanaysay markii xornimada la qaadanayay Ha, ha.
imikana waxaad igu dartay inaad hees samaynaysay Yeah.
had iyo jeer imika dadkiinnii facaa ahaa suugaanta waa ka aaminsantii hadday gabay tahay iyo haddii badaha kale suugaantaba tahay Ha.
waxa dhacayaana idinkuma yaroo ama owlagiin iyo agagaarkiinna wax badan waa ka socdaan Ha.
iyo mandaqadaba sababtu waa maxay waxa weeyaan horta anigu markii fanka la- eh, eh, dalka la soo galay een, ruwaaddii ugu horreysay ninkii buu sameeyey weeyaan tii ku xigtayna waxay ahayd ikhtiyaarka ruuxa leh isrugu wuu bannaan yahay ruwaayad kale lama dhigin hadda run baan kuu Ru- ruwaayadda ayaa matelay sheegay. Eh, waxaa matay busixidig buu ka ahaa oo eh, maxaa ahaa dee soo tiri
aad u mahadsan yahay kaasi waxaa boon xirsi oo u waramayey wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamed kaari maxay noo xigaa een, caasha kaalmaha heesaha dabacsan ismaaciil oo kama tegi karno waayo barnaamijka dhalinyara iskale dhalinyaro iyo muusigna oo laysugu dawgalayba maxaad soo qabatay waxaan soo qabanaya heesal ku dhageedu yahay xusuus waxaa ku wada luuqeynaya yurub genyo iyo cabdifataax
xusuus bahan kalgacalkii ku xafiday dhankaygo caashaqu iskayga weli waa weli waa ku xaadire weli waa ku xaadire xusuus baan kalgacalkii ku xafiday dhankaygo caashaqu iskayga weli waa weli waa ku xaadire weli waa ku xaadire
ambamaan ambamaan ambamaan xawaaline xidhiidhkeennii caashaqe qalbi kugu kugu xawilan baa soo jiray jiray xaggaage ambamaan man man xawaaline xidhiidhkeennii caashaqe qalbi kugu kugu xawilan baa soo jiray jiray xaggaage
sidiiban xaq dhawriyo xurmo ku hayaayo maxaaleeyo dumarkee dumarkee naftu naf naftu naftu naftu adiga ku xidhan
sina uman xaqiirino xubbigiyo jacaylkii naftu kula xilatan weli ku cabdi ku xanaansha
sidiiban xaq dhawriyo xurmo ku hayaayo maxaa leeya dumarkee dumarkee naftu naftu naftu naftu adiga ku xidhan
sina uman xaqiirino xubbigiyo jacaylkii naftu kula xilatan weli ku cabdi ku xanaansha
haddaynu heestaas intaas kaga nimaadno haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu aadi doonaa waxaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya jamaal axmed cismaan
dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno naadiga kubadda cagta barcelona ayaa heshiis la gaartay ciyaaryahanka khadka dhexe uga ciyaari jiray naadiga valencia andre gomes labaaaatan jirkan ayaa toddobiyo toddobaatan kulan u saftay naadiga valencia laba xilli ciyaareed oo uu naadigaasi la joogay kadib markii uu kaga soo biray naadiga waddanka portugal ka dhisan ee benfica waxuu ka mid ahaa ciyaaryahanada waddanka portugal ee kula guulaystay koobkii yuro ee waddanka faransiiska lagu qabtay waxaana uu noqday ciyaaryahankii afraad ee naadiga barcelona ay xilli ciyaareedkan la soo wareegto waxaa hore barcelona ula soo wareegtay ciyaaryahanada denis suarez samuel umiti iyo lucas dinye wararka sbain ka imaanaya waxay sheegayaan in adduun lacageed oo gaaraya ku dhowaad lix iyo afartan milyan oo lacagta geniga saarleyinka ay dhinacyadu ku kala heshiiyeen in ciyaaryahankaasi uu kaga soo biiray naadiga valencia naadiga barcelona georgino winlandam ayaa isaguna waxa uu u wareegay naadiga kubadda cagta liverpool kadib markii kooxaha newcastle iyo liverpool ay ku heshiiyeen lacag gaaraysa milyan oo geniga starleyinka ahi in labada dhinac isdhaafsadaan si ciyaaryahankaasi ugu biiro kooxda kubadda cagta ee anfield ka ciyaartay liverpool georgino winlandam ayaa u ciyaaray xulka dalka holland soddon kulan waxaana hadda uu si rasmi ugu biiray kooxda kubadda cagta ee liverpool iyadoo ciyaaryahankan waddanka holland u dhashay uu ka mid noqonayo ciyaaryahanada dhowrka hii naadiga liverpool xil ciyaareedkan la soo wareegtay jirkan ayaa ka ciyaara khadka dhexe waxaana uu ahaa mid qandaraaska uu ku joogay naadiga st james bark ka ciyaarta uu ahaa mid afar sana uga harsan hase yeeshee waxa uu hadda ku biirayaa naadiga liverpool oo tijaabada caafimaadka jimcaha maanta uu mari doono winlandam ayaa naadiga kubadda cagta newcastle waxa uu kaga soo biiray naadiga b s v eindhoven sanadkii iyadoo islamar ahaantaasina ay kaga soo gateen milyan iyo bar oo lacagta geniga starlink isagoo kulan oo ciyaareen naadiga premier league ka ciyaaraysay newcastle united waxa uu noqonayaa ciyaaryahankii lixaad ee naadiga kubadda cagta liverpool ay la soo wareegto xilli ciyaareedkan iyadoo olombikada adduunka la rajaynayo in shanta bisha agost ay ka bilaabato magaalada rio de janeiro ee waddanka brazil ayaa waddanka ruushka waxauu gebi ahaanba uu ku fashilmay in ciyaarahaasi uu ciyaartooy uu dirsado kadib markii lagu helay eedeyn la xidhiirtay in ciyaaryahanada waddanka ruushka ee ciyaarihii olombikada ee hore ay isticmaaleen maado quwad siisa ciyaartooyda kala gedisan taasoo mamnuuc ka ah ciyaaraha olombikada guud ahaanba guddiga olombika waddanka ruushka iyo lixdan iyo siddeed ciyaartooy oo waddanka ruushka u dhalatay ayaa waxa ay isku dayeen in go'aankaasi guddiga olombikada caalamiga uu gaaray ay meesha ka saaraan oo ay ka doodaan kadib markii ay maxkamadda ciyaaraha ay u gudbiyeen go'aankaasi taasoo maxkamadduna ay sheegtay in go'aanka sidaasi loo gaaray uu yahay oo aanaysan ka qaybgeli doonin ciyaaraha olombikada sanadkan ciyaaryahanno waddanka ruushka ka socda taa waxa ay meesha ka saartay rajadii ay qabeen dalka ruushka iyo ciyaaryahanada waddanka ruushka in sanadkan olombikadu ay ka qayb qaataan usein bolt oo waddanka jameyka u dhashay islamar ahaantaasina olombikadii ugu dambaysay ku guulaystay orodada boqolka mitir ilaa labada boqoloo mitir ah ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax laga xumaado hase yeeshee go'aanku yahay go'aan aan laga laaban karaynin waxaana usein bolt hadda uu yahay mid yoolkiisuu yahay in mar kale abaalmarino dahab ah uu kaga soo guulaysto magaalada rio ee waddanka brazil dhegaystayaal xubintii cayaaraha halka haynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan xubinta cayaaraha wararkii u dambeeyay ayaad ku maqlayseen waxaana ay idinkaga imaanaysay laantaafka soomaaliga v o gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta ismaaciil waad soo eegaysaa weliba dhol cadeen waad ku daraysaa hees dabacsanna waan ogahay inaad soo wado oo weliba tii gabagabada ah haye maxaa noo haysaa haddaad tiri maxaad inoo haystaa heesaan xilliyo hore aan maqli jiray xilliyo hore xilliyo hore waa marka meesha su-aalaha iga soo dhacaan xilliyo hore talo waa ilaa intee hore waa dhowr sano ka hor waa xilliga la joogo wix ka Hay.
horreeyey xilliga doontaan ka Waa ahaatee gartay.
marka heestan eh, ugaas ayaa la idhaa Waa gartay.
waxaan filaya dad kala duwanina eh, ha qaadeen laakiin cabdi haliil baa ugu horreeyaan filaya heestan cabdi tahliil waa cod wanaagsan ku qaada waana originalkii waa original waa asalkii ha jacaylayatiin lebaan abuurayoho aan ogayn Haye.
la heesi jirta ismaaciil waxaan moodi jiray Maya, maya.
gabayadoo dhinacudin lagu halaya maya ila heesta heesahana haddii muusig muusigun baa kaa dhiman haddii muusiga Maya, lagu maya, daro anigu- codka isagaa iskeenayo cod isbilaya cod kama lihiin dhegeystayaasha ma xasuusinaya heesta usoo socota inay tii cabdi tahliil tahay heestii cabdi haliil inay tahay
Ah, maxaa loo ima sheego weliba aflagaada keenay codka cabdi tahliil haye ismaaciil heestood ka hari leedahay waqtigii baana haya cabdi tahliil codkiisa ayuu ahaa heestaasi ugaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga e v o intaan mar kale kulmayna galabta saacadda markay tahay afarta waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.